baxnintii cutubka labaatanaad markaasaa rabbigu erayadan oo dhan ku hadlay isagoo leh anigu waxaan ahay rabbiga ilaahaaga ah oo kaa soo bixiyey dalkii masar iyo gurigii addoonsiga aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaanad lahaan waa inaanad samaysan sanam xardhan ama wax u eg waxa samada sare jira ama waxa dhulka hoose jira ama waxa biyaha dhulka ka hooseeya ku jira waa inaanad iyaga u sujuudin ama u adeegin waayo aniga oo ah rabbiga ilaahaaga ah waxaan ahay ilaah masayr ah oo xumaantii awowyaasha waxaan soo gaadhsiinayaa carruurtooda tan ee farcanka saddexaad iyo kan afaraad oo kuwa inacab oo waxaan u naxariistaa kumayaal ah kuwa ijecel oo amaradayda xajiya waa inaanad magaca rabbiga ilaahaaga ah si been ah ugu hadal qaadin waayo rabbigu eedlaawe u haysan maayo kii magaciisa si been ah ugu hadal qaada xusuuso maalinta sabtida inaad quduus ka dhigto lix maalmood waa inaad hawshootaa oo aad shuqulkaaga oo dhan qabsataa laakiinse maalinta toddobaad waa maalin sabti u ah rabbiga ilaahaaga ah oo waa inaadan shuqul qaban adiga ama wiilkaaga ama gabadhaada ama addoonkaaga ama addoontaada ama xoolahaada ama qariibka irdahaaga ku jira waayo rabbigu lix maalmood buu kuu sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo waxa dhexdooda ku jira oo dhan kolkaasuu nastay maalintii toddobaad sidaas daraaddeed ayaa rabbigu u barakeeyey maalintii sabtida ahayd oo quduus uga dhigay aabbaha iyo hooyada maamuus in cimrigaagu ku dheeraado dhulka rabbiga ilaahaaga ahu ku siiyo waa inaanad qudhgoyn waa inaanad sinaysan waa inaanad waxba xadin waa inaanad deriskaada marag been ah ku furin waa inaanad damcin guriga deriskaaga waa inaanad damcin naagta deriskaaga ama addoonkiisa ama addoontiisa ama dibigiisa ama dameerkiisa ama waxa deriskaagu leeyahay oo dhan oo dadkii oo dhammuna way wada arkeen onkodkii iyo hilaacii iyo codkii buunka iyo buurtii qiiqaysay oo markii dadkii arkay ayay gariireen oo meel fog istaageen kolkaase waxay muuse ku yidhaahdeen adigu nala hadal oo annana waannu ku maqli doonnaa laakiinse ilaah yuusan nala hadlin waaba intaasoo aannu dhimannaaye markaasaa muuse wuxuu dadkii ku yidhi ha cabsanina waayo ilaah wuxuu u yimid inuu idin tijaabiyo iyo in ka cabsashadiisu idinku jirto si aydnaan u dembaabin markaasaa dadkii waxay istaageen meel fog muusena wuxuu u soo dhowaaday gudcurkii qarada weynaa oo ilaah joogay markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad reer binu israa'iil ku tidhaahdaa idinka qudhiinnu waad aragteen inaan samada idinkala hadlay haddaba waa inaydnaan yeelan ilaahyo kale aniga mooyaane oo ilaahyo lacag ah iyo ilaahyo dahab ah waa inaydaan samaysan meel allabari waa inaad ciid iiga samaysaa oo waa inaad dusheeda iigu bixisaa qurbaannadaada la gubo iyo qurbaannadaada nabaaddiinnada iyo idahaaga iyo dibiyadaada oo meel kasta oo aan magacayga dadka ku xusuusiyoba waan kuugu iman doonaa oo waan kuugu barakayn doonaa oo haddaad meel allabari dhagax iiga samayso waa inaadan dhagax qoran ka dhisin waayo haddaad alaabtaada taabsiisid waad nijaasaysay ama waa inaanad meeshayda allabariga salaan kuu foolin si aan cawradaadu uga muuqan